dhanka kalena cabdisalaan maxamed cabdille oo ka mid a waxgaradka gobolka mudug ayaa soo dhoweeyey isbeddelkan isagoo bulshada ugu baaqay in ay taageeraana isbeddelkan cusub islamarkaasna golaha deegaanka ee lasoo xulayo ay noqdaan kuwo tayo leh bismi illahi raxmaan iraxiim alxamdulilahi rabi alcaalamiin dhammaan idaacada dadki baa sabaabaya magacay waxdiyaada nabadoo cabdisalaan maxaa cabdille dhammaan laba qodod baan inaan ka hadlo horta waxaan u amriyanayaa madaxweynaha puntland doctor cabdiweli maxamed macalin kaas guushu ka gaaray nocdamar ka gaaray puntland ama gobolka mudug isbedelkii aad iyo aad baan ugu hambalyanaya madaxweynaha puntland waxaa leeya hambaliyo hambaliyo soo dhawo madaxweyne si fiican baa tilaabo fiican baad qaaday oo isbedel ah aad baan ugu hambalyanayaa maamulka cusub maamulka cusub waxaan ugu hambalyanayaa inay shaqadooda ay gutaan si si xilkas leh si mas-uuliyad ay ku dheehan tahay si sharaf ay ku dheehan tahay ay ka shaqeeyaan nabadgelyada shacabka iyo dawladdana ay isku dan yihiin dadkao dhanna ay boolis noqdaan amniga laga wada shaqeeyo qarannimada qabiilka laga tago qabyaalada iyo safaraaroa laga tago iyo waxa weya burburka laga tago dawladnimada shaqaysa iyo horumarka iyo jiritaanka ayaa loo baahan yahay gobolka mudug samaacad buu leeyahay sharaf buu leeyahay waxaa loo baahan yahay in dhiso laga shaqeeyo si wadajir looga shaqeeyo runtiina waxaan ugu hambalyanayaa dhammaan inay maamulka cusub shaqadooda si dadar la dargeliyaan runtiina gobolka mudug waxa weeyaan waa waa gobol ballaaran inay ka shaqeeyaan baa loo baahan yahay degenaanshaha iyo horumarkana ay muujiyaan isbedel dhabana ay muujiyaan runtii saasaan ugu hambalyanayaa aadna waa ugu bogaadinayaa maamulka cusub shaqadooda si xilkasi ay gutaan waxaana si gaara halkaan inaan uga soo jeediyo tala soo jeedin golaha deegaanka lasoo lasoo dhisaya hadda inay noqdaan golo deegaan oo fiican dadka matala dalka matala dawladnimada matala diinta matala dad wax ku oola oo xilkas leh oo aqoon leh oo karti leh oo geesiyaala in lasoo dhiso in waxa weeyaan dalku wuxuu u baahan yahay isbedel ba hogaan u baahan yahay in golo deegaan oo fiican oo maanta isbedel ah oo wanaagsan oo runtii shaqadooda gudan karaa iyo dawladnimada iyo iyo deganaanshaha iyo dalka iyo horumarinta gobolka iyo degmada aad baan ugu bogaadinaya lasoo dhiso oo xul oo kartile oo runtii aad iyo aad wanaagsan baan ugu baaqayaa dhammaan gobolka mudug gobolka mudugna waxaan ugu baaqayaa amniga laga wada shaqeeyo annaga puntland keliya mahana galmudug lafteedaan ka wada shaqeyna amniga iyo horumarka waayo gacwada jir waxu kuhooyaan baa layihi haddaan galmudug aad amniga aan laga wada shaqeynin gobolka mudug xasiloolintiisa la geli maayo aad baan ugu bogaadinayaa amniga iyo horumarka hambalyaan leeyahay madaxweyne soo dhawow wasiirada waa salaamayaa baarlamaanka taliyaasha ciidamada madaxweynaha hambalya hambalyaan leeyahay runtii idaacadda darjirna aad baan u salaamaya idaacadda sharafta weeye waan bogaadinaya idaacadda darjir aad iyo aad baan umahadsan tihiin waan iskaga mahadcelinayaa haryahan qarnimada iyo amniga aad u taagan tihiin soomaaliya ama puntland hambalyaan leeyahay aad baan idin salaamaya